bismillahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan khiyaarta wada naga dhegaysanaysaa waa toddobiyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka u radio muqdisho idiin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xihan waddankaasi hindiya waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay samaynayso dadaal kasta oo lagu xoojinayo in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xihan dalkaasi hindiya ay dib u helaan xorriyaddooda ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa sheegay in loo daayo xukuumadda go-aanka gaaridda goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga caasimadda waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mida degmooyinka gobolka banaadir safiirka dowladda swiden u fadhiya soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoo la kulmay kusimaha madaxweynaha iyo guddoomiyaha golaha baarlamanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka wada hadleen xaaladda u diyaargarowga doorashooyinka shirkii maamul samaynta labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa lagu wadaa in la soo gebagabeeyo kadib markii siyaasiyiinta iyo dubabka dhaqanka ay qabsadeen ama ay qaybsadeen saamiyada tirada xildhibaanada uu maamulkaasi yeelanayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka bakool iyagoo la wareegay gacan ku-haynta deegaano horleh oo ka tirsan gobolkaasi akhbaaraadka caalamka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idiin hayana waxaa ka mid ah i c c da oo sagaal sano oo xabsiga ku xukuntay nin ka tirsan islaamiyiinta maali iyo sacuudi carabiya oo dhimaysa mishaarka shaqaalaha dowladda
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhagaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan waa toddobiyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka laba kun lix iyo tobanka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna duhurnimo ugu waaweynaa warkii oo dhan madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku xihan waddankaasi hindiya waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay samaynayso dadaal kasta oo lagu xaqiijinayo in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xihan waddankaasi hindiya ay dib u helaan xorriyaddooda cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye ayaa faahfaahinta warkan inoo haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay samaynayso dadaal kasta oo lagu xaqiijinayo in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xidhan dalka indiya dib dalka loogu soo celinayo madaxweynaha ayaa sheegay in soomaalida ku xidhan magaalada mumbay ee gobolka maharashtara uu arrintooda kala hadlay ra-iisul wasaaraha indiya narananda moodi islamarkaana labada dal uu haatan u socdo wadahadal dhanka sharciga ah oo arrintan lagu xalinayo waxaan ku bogaadinayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo safaaraddeena magaalada delhi oo iyagoo kaashanaya qareennada u doodaya maxaabiista si si fiican u gudagalay kiiska wiilashan xidhan madaxweynaha ayaa beeniyey warar shacabka lagu marin habaabinayo oo beryahan warbaahinta ku soo noqnoqday wararka beryahan ay isla dhex marayaan qalabka warbaahinta ee ahaa inay jiraan in konton dhalinyaro oo soomaali ah oo xukun dillahi lagu riday waa kuwa been abuura dadka ayaana lagu jahweerarinayay sida ay safaaradeenna iyo qareennadeenna inoo xaqiijiyeen dembiyada raggan soomaalida ah lagu haysto kuma jirto wax ay ciqaab dil ahi ay ku mutaysan karaan waana rajaynaynaa in dadaalada socda ay mar dhow miro dhali doonaan ayuu yidhi madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud maxaabiista soomaalida ee ku xihan dalka indiya ayaa tiradooda ay boqol kor u dhaafaysaa waxaana ay ku eedaysan yihiin dembiye la xidhiidha arrimaha burcadbadeednimada intii u dhaxaysay sannadkii laba kun iyo labaiyo tobanka ilaa iyo sanad ilaa iyo laba kun iyo afar iyo tobanka waxay dowladda soomaaliya ka shaqaysay kuna guulaysatay sii deynta sagaashan iyo siddeed maxaabiis soomaali ah oo ku kala xirhnaa dalalka indiya iyo maldiifis
aad buu mahadsan yahay cabdirasaaq sheekh ibraahim ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa sheegay in loo daayo xukuumadda go-aanka gaaridda goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe cumar xasan cali ayaa tafaasiil warkan ku aadan inoo haya
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa war-saxaafadeed xafiiskiisa kasoo baxay waxa uu ku sheegay in go-aanka gaadhista goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ay tahay mid u taalla dowladda federaalk ee soomaaliya guddiga doorashada dadbana looga baahan yahaa uun inay wadatashi la sameeyaan isimada isugu jira labada gobol odayaasha boqol iyo soddon iyo shanta ah dabadeedna dib ugu soo celiyaan dowladda federaalka natiijada kasoo baxda wadatashiga ay la sameeyeen odayaasha dhaqanka ee goboladaasi waxaan u mahad celinayaa oo aan bogaadinayaa howsha wanaagsan ee ay wadaan guddiga doorashada laba kun iyo lix iyo toban ha yeeshee waxaan rabaa inaan faro oo aan u caddeeyo guddiga inay ilaaliyaan go-aanadii lagu gaaray madasha hogaamiyaasha qaranka oo lagu caddeeyey in go-aanka gaaridda goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ahayd mid u taalla dowladda federaalk soomaaliya sida ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ku booriyey guddiga doorashada inay wadatashi la yeeshaan dhammaan odayaasha dhaqanka ee gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo boqol iyo soddon iyo shanta oday uguna tagaan goob kasta oo ay joogaan islamarkaana ay dowladda federaalka usoo gudbiyaan natiijada kasoo baxda wadatashigaas sidii horey loogu heshiiyey sidaa ayuuna ra-iisul wasaaruhu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey
ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga caasimadda waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ibraahim guulle isaaq ayaa tafaasiil warkan ku aadan inoo haya
howlgalkan oo qayb ka ahaa howlgallo amniga caasimada lagu sugayo ayaa ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo kaashanaya booliiska nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada howlwadaag ee gobolka banaadir howlgalladan oo bilowday saacadda markay ahayd saddexdii habeennimo ayaa waxa uu howlgalkan xooggiisa uu ka socday suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho waxaana ciidamada ay baaritaano ka sameynayeen qaybaha suuqa uu ka kooban yahay waddooyinka suuqa bakaaraha soo gala oo saaka dadka ay kusoo kaceen iyagoo xiran ayaa saraakiisha saaka howlgalkan hogaaminaysay waxa ay sheegeen in ujeedka uu yahay in amniga la sugo islamarkaana dadka laga dhex saaro kuwa dhibaatada wada dad tiro ahaan ku dhow ilaa laba kun oo qof ayay ciidamada amniga kasoo qabteen gudaha suuqa bakaaraha inta howlgalkan uu socday waxaana ugu dambeyn dadkaasi ay kasoo dhex saareen dhowr qof oo ay sheegeen in looga shakiyey inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab iyagoo sidoo kale saraakiisha sheegay in dadkan baaritaano lagu samayn doono haddii wax dembi ah lagu waayana dib xorriyaddooda loo siin doono mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo kormeer ku tagay suuqa weyn ee bakaaraha oo howlgalkan saaka uu ka bilowday ayaa shacabka suuqa laga soo dhex qabqabtay waxay u sheegeen in ujeedka aysan ahayn in iyaga iyo ganacsigooda la dhibaateeyo balse ujeedka laga leeyahay uu yahay howlgalkan in amniga suuqa la sugo si shacabka suuqa bakaaraha ku ganacsada iyo kuwa ku nool intaba ay u nabadgalaan iyaga iyo ganacsigooda afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo warbaahinta kula hadlay waddada shirkadaha ee suuqa bakaaraha ayaa waxa uu sheegay in ujeedka howlgalkan laga lahaa uu yahay in amniga caasimadda lagu xaqiijiyo dowladdu maantay waxay xaqiijinaysay amnigooda say u baarto cadowga ku dhex dhuumanaya sidoo kale waxaan rabaa inaan maanta idiin sheego waxaa garbahayga taagan waa labadii agaasime agaasimihii suuqyada iyo agaasimihii canshuuraha maanta laga bilaabo dowladda hoose waajibkeeday ka gudanaysaa suuqa bakaaraha labada agaasime ee canshuuraha iyo suuqyada waxay qaadan doonaan amarkii guddoomiyaha gobolka banaadir ee ahaa in la fuliyo lana qaado canshuuraha suuqa bakaaraha laga qaado oo dhammaan intii ku ganacsataahi ay bixiyaan canshuuraha ay bixiyaan sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu mamnuucay wixii hadda laga bilaabo ku ganacsiga suuqa cabdilashideeye qofkii lagu arkana maamulka uu tallaabo ka qaadi doono sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta ku saabsan cabdulashideeyaha dowlad dowlad ku hoos nooli ma jirto cabdulashideeye horena dowladdu waa u mamnuucday maanta laga bilaabana waa mamnuuc ciddii lagu arko waa dembiilo weeyaan ciddii lagu arko iyadoo cabdilashiidiya iyo dan gaara ka suubsanaysa ama feeg iyo faltification ka suubsanaysa ama warqado been abuura ka suubsanaysa waa xarig weeyaan amar guddoomiye gobol waaye howlgalkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa howlgallo lagu sugayo amniga magaalada muqdisho kuwaas oo la doonayo in looga hortago dhagarta kooxaha argagixisada
safiirka swiden ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoo la kulmay kusimaha madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya waxayna ka wada hadleen xaaladda u diyaargarowga doorashooyinka wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka baay siraaji sheekh isaaq ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada baydhaba wafdiga uu horkacay safiirka swiden ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa diblomaasiyiin iyo wakiilka xafiiska siyaasadda unsom u qaabilsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulan ay kula qaateen kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka guddoomiyaha baarlamanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka baay kulanka oo muddo socday ayaa mas-uuliyiinta waxay iskula soo qaadeen ajandiyaal dhowr ay ugu horreeyeen howlgalladii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka wadeen deegaano hoos imaanaya degmooyinka baay bakool iyo shabeellada hoose iyo guulihii ay ka soo hooyeen waxaa sidoo kale kulanka la iskula soo qaaday xaaladaha doorashooyinka la filayo in dabyaaqada sanadkan ay ka dhacaan dalka iyo guddiga doorashooyinka heerka qaran ee ka howlgalaya gobollada koonfur galbeed soomaaliya wafdiga safiirka ayaa intaasi kadib la kulmay guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey ka howlgalayay islamarkaana diyaarinayay doorashooyinka la filayo in dabyaaqada sanadkan ay ka dhacaan dalka waxaana ay ka wada hadleen xaaladaha doorashooyinka sida ay u socdaan kulamada markii ay soo cidlaadeen kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi guddoomiyaha baarlamanka abduqaadir shariif sheekhuna maye iyo sidoo kale wafdiga safiirka ayaa si wada jira xariga ugu jiray xarun loo dhisay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xaruntaasi oo ka kooban howlweyn oo looga talagalay in lagu qabto shirarka muhiimka iyo sidoo kale xafiisyo loo dhisay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xarunta oo muddo ka socday dhismaheeda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaana lagu dhisay agagarka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhismaheedii waxaa iska kaashaday dowladaha midooda yurub sida sweden u k denmark iyo dowlado kale ugu horreyn wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir ciruush iyo guddoomiyaha gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa si wada jira uga mahad celiyey dowladihii gacanta ka geystay dhismahani gebagabadii kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi iyo safiirka sweden ee soomaaliya ayaa si wada jira ula hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed
It was only formed uh, a couple of years ago, and already we have a functioning parliament, we have a functioning government with many, many challenges, obviously, uh, but still doing a, doing a lot of a lot of very, very important work. Um, I'm also excited to hear that um, Baidoa itself, but also the surrounding areas, are gearing up for this limited, but still, but this uh, coming election period to the federal parliament.
dowladaha la sheegay eurubian unionka oo ka koobnaa wadamada swedishka oo safiirkeeda uu nala jooga waddanka talyaaniga waddanka denmark iyo waddanka ingiriiska norway wadamadaasi micnaha gacanteena siya runtii magaca madaxweynaha ugu mahad celinayna iyo magaca maamulka shacabka koonfur galbeed waxaan kaloo si gaar ugu mahad celinaynaa safiirka oo ah nin joogto noo ah mar kastaba maagaan bilownay inaan dhisno dowladdaani iyadoon dowladdan dhisnayn ayuu micnaha shirar lana geli jiray micnaha uu ka warhaynteeda imaamul dhisideeda lug weyn uu ku lahaa ilaa markaasi nagama baaqan oo nagama baaqsan siraaji shaysaa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
shirkii maamul samaynta labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyey kadib markii siyaasiyiinta iyo duubabka dhaqanka ay qaybsadeen saamiyada tirada xildhibaanada ee maamulkaasi uu yeelanayo maxamed nuur macalin maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya maxamed ibraahim cali sambuur oo ahaa guddoomiyihii hore ee dhinaca siyaasadda iyo amniga ee gobolka hiiraan kana tirsan siyaasiyiinta ku howlan dhismaha maamulka federaalka ah ee gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo la hadlayay raadiyo muqdisho ayaa maanta sheegay in si dahfurnaan leh ay qeybaha bulshada u qaybsadeen tirada xildhibaanada baarlamaanka ee maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe taasi oo fure u ah in qeybaha bulshada soomaaliyeed ee wadadegan labadaasi gobol ay dhowaan yeeshaan maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe bismillahi raxmaan raxiim howshaas si wanaagsan ayay u socotaa waa la qaybsaday xildhibaanadii hadda waxaa lagu gudi jiraa inay ergooyinka maalmaha soo socda ay xaroodaan iyadoo halkii xildhibaanba lagu dhirtay saddex ergo maalmaha soo socda xaroon doona iyadoo howshaas lagu gudi jiro socosho in iska jiraan laakiin howlaha si wanaagsan ay u socdaan marbay rajadooda ay aal ku dhacday laakiin hadda dib ay soo noolaatay guul ayaan ka rajaynaynaa arrimaha siyaasadda waxyaaba badan waa iska dhici karaan inay hoogaa daliilo yeeshtaan laakiin adduunyada boqol kiiba boqol lama helo laakiin rajada waa hadda waa aad bay u fiican tahay way soo kacday maadaama xildhibaanada la qaybsaday ergooyinkana la kala qaatay ergooyinkana xaraan doonaan waa waxaan ka filayna waa in baarlamaankii haddana oo lasoo doorto oo la keeno odayaasha ay soo gudbiyaan ogaasyada kadibna ergooyinka ay ansixiyaan dastuurka kadibna baalkii lasoo doorto gudoomkii baarlamaanka kadibna lasoo doorto madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii meeshaasna ay kasoo baxdo maamul goboleed hana qaada maxamed ibraahim sambuur ayaa sheegay in gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ay u muuqdeen in ay ka hareeyeen horumarka ay sameeyeen maamul goboleedyada kale ee dalka waxaana uu sheegay in qeybaha bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan hiiraan iyo shabeellada dhexe ay haatan ka go-an tahay in ay qaybtooda ka qaataan horumarka dalka ay ku wajahaan dhammaystirka maamulka federaalka ee ka hana qaaday dalka isagoo ku booriyey siyaasiyiinta iyo waxgaradka qeybaha bulshada ay doorka haweenka ergada iyo xildhibaanada maamul goboleedka ay tixgelin buuxda siiyaan laba iyo tobankii janaayo iyo maanta way kala duwan yihiin bulshada hadda waxay u bisashaa inay wax dhisato kadib markii laga hormaray shabeellada dhexe iyo hiiraan baa isteedyadii kalena ay qaateen horumar dhaqaale ee dibudhis ee arrimaha bulshada wax badan laga qabtay ayagana ay yihiin waxba iyo diilkii hadda soo maray dalkoo kale aan waxba laga siinin oo waxba yaraatee ayaga lagu xaqiray shabeellada dhexe iyo hiiraan marka hadda waxa waaye waxaan aan u jeesanay inaan aayaheena ka tirsanno insha allahu arrimahaasna aan u istaagno si aan horumarka dalka aan qayb ugu qaadan doorka haweenka waa lama huraan hadday tahay ergo hadday tahay baarlamaanka la dhisay waa lama huraan beelahana waxaa laga rabaa inay doorkooda ka qaataan oo beel kasta ay haweenku soo aaday ay kusoo daraan iyadoo laga doonayo inay ergooyin ku jiraan libaanada ku jiraan boqolkiiba soddon ay maalkii ay noqdaan haween duyidan waa la iska yaqaanaa hadda haweenka boqol kiiba soddon aa la dhahaa baarlamaanka hadda dhisan oo si waktigiisii dhammaanaya ma dhama boqol kiiba soddon uma dhowana laakiin rajada bilaw waxaa qaldami karaan laakiin waxaa waa inay hagaajaan boqol kiiba sideetan aan rajaynayna insha allah dowladda federaalka soomaaliya ayaa wakhti badan ku bixisay in qeybaha bulshada soomaaliyeed ee degadeegaanada labadan gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ay yeeshaan maamul goboleed la mid ah kuwa kale ee dalka iyadoo maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe uu noqonayo kii ugu dambeeyey oo ay dowladda federaalka soomaaliya ka hirgeliso dalka si uu wax ula qaybsado qalfoofka guud ee hanaanka federaalka ee haatan ka shaqaynaya gobollada dalka islamarkaana hoos yimaada dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya maxamed nuur macalin maxamed
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu howlo kormeera ku tegay qeybo ka mid a degmada kaaraan ee gobolka banaadir halkaasi oo ololo nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilacda uu ka socday wariyahayaga cabdirashiid nuur ibraahin ayaa faahfaahin warkan ku aadan inoo haya ololaha nadaafadda oo maanta laga sameeyey xaafadaha ay ka kooban tahay degmada kaaraan ayaa waxaa si wada jira uga qayb qaatay maamulka degmada dhallinyarada dalada gobolka banaadir haweenka degmada iyadoona looga gol lahaa nadaafadan sidii looga shaqayn lahaa bilicda degmadaasi gudoomiyaha dalada dhallinyarada gobolka banaadir cumar cabdisalaan oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn nadaafadan ay uga gol lahaayeen sidii bilicda magaalada muqdisho loo soo celin lahaa waxaa ognahay in bulsho kastao meel kasta ay joogaan degaankooda in iyaga dhisan in iyaga mas-uul ka yihiin hadda heerkaana laamiga oo la dhisay waxaa loo bahan yahay in laamigan la ilaaliyo dukaaman ku yaala kulligood qof kasta meesha kasoo horjeeda ku aadan ayuu mas-uul ka yahay waa inuu maxay aad ka ilaashtaa wasaqda iyo waxyaabaha dhibaatada u ah annaga markas diyaaraan ahaa haddaan dhalinyarada gobolka banaadir aan nahay waxaa diyaar u nahay in meel kasta oo aan ka arkeeno inay tahay fursad oo lagu muuji karo in dalkeena wax u qabano inaan ku u qabano degmada kaaraan waxaa ku bogaadinaynaa sidii wanaagsan runtii ee maanta soo baxeen sidii wanaagsan u shaqeeyeen gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir cumar mayre macow ayaa ugu baaqay dadka degmada kaaraan inay ka shaqeeyaan bilicda degmada qof kasta inay hagaajiso horteeda ayagoo fulinayo baaqii duqa magaalada ee ahaa saaxiib hagaaji hortaada shantaada mitir siddeeddaada mitir baqaarkaaga hortiisa dukaankaaga hortiisa iskuulkaaga hortiisa gurigaaga hortiisa hagaaji subaxdina nadiifi galabtina nadiifi waa intaasoo kaliya adigana ajiraa ka helaysaa dadkana maxay ahaatay nadaafad ayay u tahay iyo muuqaal fiican gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka banaadir ismaaciil macalin guure oo kormeeray goobaha ay ka socotay nadaafadda isagoona sheegay in maamulka xilligan wixii ka dambeeya ay ganaaxi karaan ciddii lagu arko iyagoo nadaafad xumi ka wada degmadaasi maamulkii degmada iyo dhallinyaradii oo intuu soo gacmahooda ku qaadaya qashinkii si qashinkaas uu suu badan qof walbaba hortiisa inuu nadiifiyo qofkii lagu arkaa hadda kadibna degmada waxay fasax u tahay inay ganaaxdo qofkii ay hortiisa qashin lagu arko isaas ka qaadeen iyo dadkii keenaayo iskuulka maxamed xamaali qashin dambe keenayna iyadana in la ganaaxo cabdirashiid nuur ibraahim
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka bakool iyaga oo la wareegay gacan ku-haynta deegaano horleh oo ka tirsan gobolkaasi abaanduulaha guutada sideedaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cabdulaahi maxamed ayaa radio muqdisho waxa uga waramay howlgalka
doondardii meelo leedaha abal meelo leedaha abagbeedhay meelo dhanba aagan dhanba
deegaanada howlgalka aad ka samayseen ma gobolka bakool unba mise baay baa ku jirtaa
maya maya boqol hada boqol baay kuma jirto ma garata waa taa wax khasaaro ah oo argagixisada al-shabaab aad u geysateen intii howlgalku uu socday faahfaahin ma naga siin kartaa
a daraadii maalin sidaadi maalin haytiya meel sideed qof meelwaasay isku helni annagana tuban ilaa qof wahay saddex baa kasoo reebay guridiin waa kasoo qaad ma garata si fiican
waxa ka saareen magaarin saddexdii gorina kolley sawireediyo iyo intooyadii lagu haya hadii aad rabta howlgalkaas ku soontay nimankiiba niman la gaaray maaha niman oroma iyo nimankaasba hadda kolley howlgalkana waa socdaa magar si fiican howlgalka marka ma mid qorshaysan buu ahaa mise waa mid yacni aad ku baacsanaysaan firxadka maleeshiyaadka al-shabaab
wallahi taas haddaan kuu sheego howlgalka kan hadda mad una ku diyaar garowni mad ciidamada dhexdeeda isku diyaar garowti waay aagagaba iska weyn ilaa halkan ilaa helo eridaas dhan meel aan ugu howlgalayn male ma garata si fiican marka hadda hadda hadda hadda ka waran qorshihiina iyo jabka aada u geysateen cadowga iyo waxa la hiigsanayo ku aadan
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya i c c da oo sagaal sano oo xabsiga ku xukuntay nin ka tirsanaa islaamiyiinta maali maxkamadda dembiyada adduunka ee fadhigeedu yahay magaalada heeg ayaa sagaal sano oo xabsiga ku xukuntay axmed alfiqi almahdi oo lagu helay dembiyo inuu burburiyo goobo taariikhi ah goobaha uu burburiyey ninkan ayaa ku yaala dalkaasi maali isagaoo berigaasi ka tirsanaa kooxda islaamiga ee maali ka dagaalamtaa wadaadkan reer maali ayaa qirtay in uu dagaalyahano islaami ah oo ka tirsanaa kooxda ansaarudiin uu ku amray inay burburiyaan goobahan taariikhiga ah goobahan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa gooba diimeed oo magac ku leh waddankaasi maali kuwaasi oo ku yaala magaalada qadiimiga ah ee timbuktu intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo labaiyo tobankii iyo labada kun iyo saddex iyo tobankii dacwadoogaha maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c da fatuu bensoda ayaa sheegay in maxkamadaynta ninkani ay tahay mid muhiimad weyn u leh maxkamadani waa markii ugu horreysay oo maxkamadani ay soo dacwayso ayna eedeyso qof burburiyey waxyaabo taariikhi ah sidoo kale waa markii ugu horreysay oo qof maxkamadan la keeno uu qirto dembigii loo haystay intii ay socotay maxkamadayntiisa ayaa axmed alfiqi almahdi waxa uu raaligelin u jeediyey dadka reer maali waxaana uu dalbaday in la cafiyo isaga oo ku doodaya inay jahwareeriyeen dad aan qiimo weyn u lahayn dalkaasi dacwadoogaha maxkamadda caalamiga i c c da ayaa waxa ay weydiisatay maxkamadda in ay ku rido ninkaasi koo iyo toban sano oo xariga ugu dambayntii sacuudi arabiya oo dhintay mishaarka shaqaalaha dowladda dhaqaalaha waddankaasi sacuudiga ayaa weli ku xiran shidaalka sacuudi arabiya ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay dhimayso mishaarka iyo gunnada ay qaataan shaqaalaha dowladda waxaa lagu sheegay in tallaabo aad u weyn oo lagu yaraynayo miisaaniyadda kadib markii sacuudiga ay saameyn ku yeelatay sicirka shidaalka oo hoos u dhacay tallaabadani ayaa yaray doonta mishaarka wasiirada dowladda labaatan boqolkiiba waxaana la yareeyey wakhtiga dheeraadka ee la shaqeeyo fasaxa iyo gunnada kale ay yeelanayaan shaqaalaha dowladda waa markii ugu horreysay ee mishaharka laga dhimo shaqaalaha dowladda oo u dhigma laba meelood saddex shaqaalaha dowladda waddankaasi sacuudiga sacuudiga ayaa sheegay in laba boqol oo milyan oo dollar ay dhintay miisaaniyaddii sanadkii hore taasi oo ay ku qaaday dowladdu inay raadiso hab cusub oo dowladdu ay ku helayso daqli warkii caalamku aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeenna uu seego ama doonaysa inay dib uga bogato waxay ka heli kartaa barta internetka aanu ku leenahay ee ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net